بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد waxaan ku jiray baabkii tacdiimu xurumaatiilmuslimiin ayaan intii aayadaha ahayd baanu soo sheegnay haddana axaadiistii baan gelaynaa wa can abi muusa waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi almu'minu qofka mu'minka ah lilmu'mini mu'minka wuxuu u yahay kal bunyaani dhista oo kale sida bulakeetiga midba mid loo korsaari ama loo garab dhigi oy isu tiirinayaan isu taakulinayaan almu'minu lilmu'mini wuxuu u yahay kal bunyaani dhis oo kale yashuddu uu xoogaynayo oo adkaynayo bacduhu qaarkii bacdan qaarka kale wa shabbaka wuu isdhexgeliyo wuu isku shabakeeyey bayna asaabicihi farihiisii ayuu isagoo tusaale bixinayo ayuu farihii isdhexgeliyey faraha markaad isdhexgeliso way isku xoogoobayaan muttafaqun calayhi wa canhu abi muusa waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi man mara qofkii maro fii shay-in wax oo min masaajidinaa masaajidada ka mida ow aswaaqinaa suuqyaalkanaga ka mida wa macahu isagana uu wato nablun leeb buu wataa leeb ama waran falyumsik ha qabto ow liyaqbid ha qibdoodo calaa nisaalihaa afkeeda ha qabto oo gacanta ha ku dado bikafihi kafkiisa oo gacantiisaa ha ku qabto muxuu ahay shaygaa oo caaradda leh caaradiisa ha qabto ama ha ku dado gacanta bikafihi an yusiiba waxaa weeye karaahata ow makhaafata wuxuu ugu qabanayaa makhaafata an yusiiba inuu asiibo ayaa laga baqayaa axadan qof oo min almuslimiina ka mid ah minhaa shaygaa uu watay oo leebkii ama warankii ama wixii afka lahaa ah minhaa bishay-in shay ka mida inuu qof muslima uu ku dhaawaco ama isha kaga rido ama meel kale maxaa yaa laga cabsan muttafaqun calayhi saasaa inaad u qasado iska dhaafi xataa adoo hubkaaga iskaga wato oo hadda qorigii haddaad muxuu ahaye aadan xidhin oy dhici karto inaad xabaddu iska fakato waxaasoo dhan baa ama soodhkii oo qoriga waxyaabahaasoo dhan baa soo gelaya wa can inucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi mathalu lmu'miniina mu'miniinta maahmaahdooda iyo tusaalahooda fii tawaaddihim isjacaylkooda wa taraaxumihim isu naxariistooda wa tacaadufihim isu beernugloogtooda mathaluljasadi jasadka oo kale way jirhka oo kale waa jirhkaagoo kale laga bilaabo madaxa ilaa faraha lugaha ugu hooseeyo ida shtakaa haddii uu sheegto uu ka jirado minhu jasadkii cudwun xubin hadday jirato tadaacaa waxay ugu yeedhi lahu saa'ira aljasadi jasadka intiisa soo hadhay bisahari soo jeed iyo walxummaa qandho waxaa qofka haddii faryaro laga qabto ciddi hadday fuqdo oo muxuu ahay ay xanuunto ma dhici karto in la yidhaha farti yarayda adigunbaa jirana annaga intanada kale waan seexanaynaa waan raacaysanaynaa ma jirto fartaa unbaad caawo dhan la soo jeedo ood la galgalan marka muslimiintana waa sidaasoo kaleeto haddii muxuu ahay meesha hadda minimaar laleeyahay ummadda saa loogu geli waa inaad la gubato ood la seexan weyda iyo filibiin iyo mees kasto iyo ama fataani iyo tailand iyo xagga idashtakaa minhu iyo kuwan hadda ummaddiiba beerkeedii baa la googoosanayaayo aanu arkaynaa sida ay tahay muxuu ahaayey suuriya iyo masar iyo ciraaq iyo meesha la yidhaahdo liibiya iyo kulli ummaddii oo dhan yaman waa la wada ololayaa marka idashtakaa minhu cudwun tadaacaa wuxuu ugu yeedhaa lahu cudwigii saa'iru ljasadi jasadka intiisa kale ayaa wuxuu ugu yeedhaa bisahari waalxumaa muttafaqun calayhi wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qabala annabiyu nabigii baa dhunkaday sala allahu calayhi wasalama alxasan ibni caliyin xasan ibni cali radia allaahu canhumaa ayuu dhunkaday waa wiilkii awowga uu ahaaye wa cindahu markaa uu dhunkanaya waxaa ag joogay nin nimankaa baadiyaha oo ahoo la yidhaahdo alaqrac alaqracu bnu xaabis ayaa ag joogay fa qaala alaqrac wuxuu yidhi inna lii waxaa ii sugnaatay casharatan toban oo min alwaladi owlaada maa qabbaltu ma anan dhunkanin minhum iyaga axadan weligay mid ka mida ma dhunkanin fa nadara waxaa fiiriyey ilayhi aqrac ibnu xaabiskii rasuulullaahi baa fiiriyey sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi man laa yarxam qofkaa naxariisanin oo beerkiisa oo naxariis ku jirin laa yurxamu isna loo naxariisan maayo muttafaqun calayhi waa laisku waafaqay xadiidka wacan caaishata waxaa laga weriya radia allaahu canhaa qaalat inay tidhi qadima waxaa soo galay naasun dad oo min alacraabi reebaadiye ah calaa rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulkii ilaahay bay u yimaadeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen atuqabbiluuna miyaad dhunkataan sibyaanakum carruurtiinna miyaad dhunkataan fa qaala wuxuu yidhi nacam waan dhunkannaa nabigaa yidhi waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhahdeen laakinnaa annagu wallaahi baan ku dhaartay laa maa nuqabilu inaan carruurtanada ma dhunkanno fa qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu ku yidhi awa amliku miyaan idiin mulkinayaa in kaana allaahu alla hadduu yahay nasaca kii idinka siibay min quluubikum quluubtiinna alraxmata haddii naxariistii la idinka qaaday anugu maxaan idiin tari karaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi xadiidkaas waa la isku waafaqay wa can jariir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi man laa yarxam innaasa qofka aan dadka u naxariisanaynin laa yarxamuhu allaahu ilaahay isna u naxariisan uu maayo muttafaqun calayhi dadka iska dhaafay xataa xayawaankana waan arki doonaa wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna rasuula allaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahi qaala inuu yidhi idaa sallaa hadduu tukado axadukum midkiin idaa sallaa haddii uu tujiyo axadukum midkiin linnaasi dadka hadduu tukiyo oo imaam uu yahay falyukhafif ha ka fududeeya salaadda fa inna fiihim dadka uu tukanayo waxaa ku jira addaciifu mid tabadaran iyo wasaqiimu mid jiran iyo walkabiiru mid weyn wa idaa sallaa hadduu tukada axadukum midkiin linafsihi naftiisa hadduu u tukadana falyutawil ha dheereeyo maa shaaa wuxuu doono marka diinta way caddahay waxaa weeyaan yacni sidaas weeye qofka haddii mas-uul buu ummad ka yahay meeshan ajri baa loo soon doontay marka karaahiye iyo salaada dhexdoodii inaad ruuxiyo unsaa u taagan oo suurado dheer dheer iska aqrinayo inaad salaada dhexdeedii isagii kahato ood salaadii kahato oo waxaasoo dhan uu kugu xambaaro ma aha marka muxuu ahaayey dadka qaarkood waxay ku murmaan nabigu calayhi salaatu wasalaam suurad hiblaayo ayuu ragcad ku dhammeeyey suurad hiblaaye ayuu ragcad ku dhammeeyey waxyaabahaasay dhahaanoo marka taa waxaa weeye culimmada fiqhiga waa sida muxuu ahay saydalyadoo kale ay ku magacaabaan culimmada dadka fiqhiga ummadda fiqhiga u sharxay waxaa weye waa sida qofka takhtarkaa markuu dawo soo qoro oo qofka farmashyada u doonto qofka u qorayo oo siinayo oo sidaa u liq saana ha u liqin intaasoo wakhtigaana kala dambaysii qofka odhanayaaye waxaa weeye waa waxaa weeye waa qofka oo farmashiyaha joogo fuqahadii marka farmashiyo kale ka dhigan yihiine waxaa weeye nabiga salaadna wuu dheereeyey wuuna gaabiyey marka culimmadu way qaybiyeenoo waxay yidhaahdeen sida aan ognahay ninbaa waxa wuxuu ka soo dacwooday macaad ibnu jebel markaasuu wuxuu yidhi muxuu ahaayey maantao dhan suu kuu ag joogo isaga nasan yahay annagana beero iyo xoolo iyo aan ugu tacabsannahay markuu haddana noo yimaado masaajidka naga imaam noo noqdo unbuu suuratulbaqara qabsan buu yidhi marka ninku waxaa weeye markuu dheereeyey buu intuu iska goostay oo tukaday yuu hashiisii oo inay ka fakato dhurwaaga ka cuni uu ka yaabayey ayuu ka daba tegey mucaad isagii dheereeyey baa soo muxuu ahay soo dacwooday marka uu yidhi ninkaasi wuxuu iga goostay salaadii munaafiq miyaa marka markaasaa muxuu ahaayey afataanun antaa la yidhi marka afataanun nabiga intuu cadhooday si uuna weligii u cadhoonin indhuhu guduuteen yuu saddex goor wuxuu ku yidhi afataanun anta afataanun anta afataanun hadda marka meeshani waa xugun maxkamad weeye yacni ma aha inay dadku ay ay indhaha iska indhatiraan fahmiga diinta afataanun anta afataanun anta marka markaasuu wuxuu yidhi midkiin hadduu tukado sidanu xadiidkanuu sheegay laakiin riwaayooyin kalena aayadihii buu cayinay wasamaa'i daati alburuuj sabbix isma rabbika alaclaa washamsi waduuxaaha walleyli idaa yakshaa xaggeed ka mari baa li kuwaa maad aqridid baa layidhi marka xukunkii nebi maxamed uu soo jeediyey waa kaa waxaa weeye suuradaha mufasal la yidhaahdo qofka imaamkaa waa inuu dadka u aqriyo amaa suuradaha dheerdheer culimmadu ma ayna daadinin mana saydhine waxay fiqhi ay u fahmeen weeye waxay yidhaahdeen kuwa dheerdheer waxaa aqrinaya waa imaamu qowmin maxsuuriina raadiina bitadwiil waxaa loogu talagalay hadday qole masjid meel ka dhigato oo ay ku heshiiyaan salaad kasto in ay muxuu ahaayey laba xisbi ku tukadaan ama juz ay ku tukadaan dadkana u sheegaano yidhaha annaga salaadannada waan dheeraysanaynaa ninkaa nagu geli dooninoo ha nagu soo xidhanin saasay ku yahay muxuu ahaayey salaadaha dheerdheerna waxaa weeye waa imaamu qowmin raadiina bitadwiil in lagu dheereeyo waa inay raadi ku yihiin sidaasa axaadiista la isu waafajiyey marka wuxuu yidhi falyukhafif falyutawil hadduu doono falyutawil maa shaaa adigu haddaad doonayso cishaha markii la tukado intaad istaagto fajriga istaagno caawa dhan tahajud tuko oo qur'aankoo dhan ku tuko siduu nabigeenna iyo salafu saalixba ay yeelayeen laakiin haddaad dad imaam u tahay muxuu ahay suuradaha mufasalka ee gaagaaban ugu tuko wa fii riwaayatin wadalxaajati iyo mid dhibaato u saaxiiba oo waxaaba dhici karta ninkii markuu salaadii xidha un in wax un ku soo degaan oo ama kaadi qabato ama saxaro qabato muxuu yeeli marka adigina aad suurad dheer iska qabsato waan caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalat inay tidhi in kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ahaa la yasmacu inuu maqlo layadacu inuu ka tago alcamala camalka wa huwa isaga oo yuxibu jecel an yacmala bihi khashyata an yacmala bihi nnaasu dadka inay isaga oo ka baqayo dadku inay camal falaan oo fa yufrada calayhim lagu farad yeelo muttafaqun calayhi xadiidka korkiisa waa la isku waafaqay wa canhaa caaisha waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa qaalat inay tidhi nahaahum unnabiyu nabigii baa ka reebay can ilwisaali in la xidhiidhiyo wisaalku waxaa weeye qofka maantaoo dhan buu soo maraa qorraxdu markay dhacdo soo in la afuro ma aha maba la afurayo sidii maanta loo soo maraa caawana lagu dari berrina lagu dari kaasaa wisaal la yidhahdaa wisaal waxaa weeye huwa anlaa yatanaawala waa inuusan qaadanin muftiran wuxuu ku afuro bayna sawmayni laba soon dhexdooda yaa wisaal la yidhahdaa raxmatan liajli raxmatin naxariis oo lahum asxaabtii markaa la joogtay iyo ummadda ka dambaysaba uu u naxariisanayo fa qaaluu waxay yidhaahdeen innaka adigu rasuulkiyow tuwaasilu waad waad xidhiidhisaa oo maantao dhan baad sooman tahaye annagana waxaan doonaynaa inaan kugu dayanno qaala nebigu wuxuu yidhi innii anugu lastu meh ihi ka hay-atikum idinka sidiinoo kale miihi sidiinna oo kale mi ihi innii anugu abiitu waan baryayaa yudcimunii isagoo iquudinayo rabbii rabbigayga wayasqiinii isagoo i waraabinayo muttafaqun calayhi macnaahu waxaa weeye yajcalu wuxuu yeelayaa fiya aniga quwata man akala wa shariba quwadaasoo kaluu ilaahay isiinayaa wa can abi qataadata waxaa laga weriya alxaaris bni ribciyin ah radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay wuxuu yidhi innii aniga la aquumu waan u istaagayaa ila asalaati salaada wa uriidu waxaan dooni an utawila fiihaa inaan dheereeyo fa asmacu waxaan maqlayaa bukaa'a asabiyi ilmihii yaraa ee sabiga ahaa oohintiisii baan maqli markaa fataaja waxaa weeyaan markaan maqlo waan soo gaabinayaa fii salaatii fii salaatii ayaan soo gaabinayaa karaahata an ashuqa in aan dhibo an ashuqa inaan dhibo calaa ummihi hooyadii inaan dhibo yaan u soo gaabinayaa can abi qataadata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu abi qataadata alxaaris ibni ribciy radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi innii anigu la aquumu waan u istaagayaa ila asalaati salaada wa uriidu waxaan doonayaa an udawila fiihaa inaan dheereeyo fa asmacu waxaan maqli bukaa'a sabiyi waan maqlida macnaha dhegteyday ku soo dhaci weeye dhegteyda ayay ku soo dhici maxaa dhegtan way iska furan tahay nin sheekho waxaan maqlaya fasiraya xadiidkan oo xadiidkaa waxaa laga qaadan in salaada dhexdeed wax lagu dhegaysan karo waxaa weeye maqal iyo dhegaysi labay kale yihiin marka salaada dhexe wax laguma dhegaysan karee dhegtaada oo furan adigoo tukanoo qur-aankii aqrini yaa ruux hadduu qayle maxaa waswaaska loo reebay ayaa muxuu ahaaye saas ilaahata an ashuqa calaa ummihi rawaahu lbukhaariyu baa wariyey jundub waxaa laga wariyey bini cabdillaahi radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi man sallaa qofkii tukado salaata subxi salaada subaxa fa huwa fii dimmati illaahi ilaahay cahdigiisuu ku sugan yahay iyo ammaankiisa falaa yatlubannakum ilaahay yuudan idinka dalbin min dimmatihi ammaanadiisa iyo cahdigiisa bishay fa innahu alla man yatlubuhu qofkii uu dalbo min dimmatihi uu ammaanadiisa cahdigiisa ka dalbo bishay-in yudrikuhu wuu haleelayaa huma yakubuhu wuu ku gembinayaa wuu ku foorinayaa calaa wejhi wejigiisa yuu fii naari jahannama ku foorarinayaa rawaahu muslimun wa can ibni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi qaala inuu yidhi almuslimu muslimku akhulmuslimi muslimka kaluu walaal la yahay laa yadlimuhu yuu dulminin walaa yuslimuhu yuuna cadow u dhiibin laa yuslimuhu yacnaa inuu u gargaaro u nusreeyo yuuna iska dayin laa yadlimuhu horta yuu ku xadgudbin walaa yuslimuhu yuuna cadow u dhiibin oo muxuu ahaayey uu gacanta u gelinin hadduu u gargaari karo isagoo la haysto u arkana ha u gargaaro man kaana qofkii ahaado fii xaajati akhiihi walaalkii xaajadiisa qofkii ahaado kaana allaahu fii xaajatii ilaahayna xaajadiisu ahaanayaa waman faraja qofkii ka faydo can muslimin muslim kurbatan kurbad ninkii ka faydo faraja allaahu alla wuu ka faydaa canhu qofkaa xaggiisa bihaa bisababihaa kurbadaa uu fayday daraaddeed kurbatan kurbuu ilaahay shiddo weeye kurbada waa shiddo iyo welwel iyo walbahaar iyo muxuu ahay kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaamo kurbadeeda iyo shiddadeeda iyo walwelkeeda iyo walbahaarkeeduu ilaahay ka siibayaa uu ka faydayaa waman satara qofkii asturo musliman qof muslima satarahu allaahu ilaahay baa asturay yowma alqiyaama muttafaqun calayhi wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi almuslimu muslimku akhulmuslimi muslimka walaalkii weeye laa yakhuunuhu ma khiyaano walaa yakdibuhu ma beeniyo oo hadduu wax kuu sheego soomaalida waybay tidhaahdaa muslimow run sheeg muslimowna uga qaada ha beenino been baad sheegi ha dhihin walaa yakhduluhu ma hoojiyo kulu lmuslim muslimka la arko cala almuslimi xaraamun cirduhu nasabkiisa xaaraan buu ka yahay wa maaluhu maalkiisa iyo wa damuhu dhiigiisa wataqwaa cabsidana haahunaa halkan weeye waa laabta yan bixasabi imri'in qof waxaa ku filan min ashari shar waxaa ku kaafiya an yaxqira inuu xaqiro akhaahu walaalkii almuslim oo muslima rawaahu tirmidiyu baa wariyey wa qaala xadiidun xasan wa canhu can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi laa taxaasaduu ha isxasdina waxaa weeye xasadku waa inaad qofka nicmo ilaahay uu siiyey nicmadaa waxay dooni ha ahaato jaah ha ahaato maal ha ahaato caafimaad ha ahaato ubad ha ahaato wixii un dadku ay jecel yihiin inuu ka zuulo ayaad jeceshaa marka waxaa weeye waa qof aan qismadii ama qaybtii ilaahay inuu raalli ku noqday aan rabin weeye laa taxaasaduu ha isxasdina walaa tanaajashuu ha isfallisina ha isfallisina walaa tabaaqaduu ha isu cadhoonina walaa tadaabaruu ha isu dub- ha isu dabajeedinina walaa yabic yuusan gadin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaar kale qof walaalka ah wuxuu gatay ha ka dabategin oo muxuu ah ha ku dulgadanin wa kuunuu ahaada cibaadallaahi ilaahay addoomihiisiyow ikhwaanan walaalo ahaada almuslimu muslimku akhulmuslimi muslimka kale walaalkii weeye laa yadlimuhu ma dulmiyo kuma xadgudbo walaa yaxqiruhu ma liido walaa yakhduluhu ma hoojiyo attaqwaa cabsiduna haahunaa halkan weeye wayushiiru nabigu wuxuu ishaarayey ilaa sadrihi xabadkiisa ama laabtiisa talaata maraatin saddex mar bixasabi mri'in qof waxaa ku filan min ashari shar waxaa ugu filan an yaxqira inuu liido akhaahu walaalkii almuslima oo muslimka ah kullu lmuslimi muslimu dhammaantii cala almuslimi muslim kaleeto xaraamun damuhu dhiiggiisa inuu daadiyo waa ka xaaraam uu dilo ama uu dhaawaco wa maaluhu maalkiisana waa ka- waa ka xaaraan wa cirduhu sharaftiisa iyo nasabkiisana inuu dhaawaco waa ka xaaraam rawaahu muslim baa weliyey annajashu walaa tanaajashu soo ma aha an yaziida waa inuu siyaadiyo fii thamani silcatin badeeco lacagteed yunaadaa calayha oo la naadinayo fi suuqi iyo wa naxwihi walaa raqbata jacaylna lahu isagoo uma sugnaanin ma doonayo fii shiraa'ihaa inuu gato bal yaqsudu wuxuu u jeedaa an yagura hayrahu dadka inuu muxuu ahaay uu ku kediyo wa haadaa xaraamun xoolaa meeshan wuxuu dooni guri ha ahaado baabuur ha ahaado dhul ha ahaado xoola ha ahaadee nicmoolaydii suuqa joogtay waxaa weye waa yaqaanaan dadku waxaana waxay moodayaan raganimo iyo ilbaxnimo iyo wax muxuu ahaaye laakiin ma aha waxa diintu xaaraamaysay raganimona ma aha ilbaxnimona ma aha shataare iyo muxuu ahay fiicnina ma aha waxaa dhici karta dad in saa loo soo ijaarto oo intuu isa soo qalqaloociyo uu soo agta isa agtaago neefkii la iibinayay oo markii muxuu ahay uu yidhaahdo boqol kun la yidhaahdo la- laba boqoloo kun baan ka dhigay laba boqol markuu qofka yimaado uu sii hor ordi ilaan qof inuu wax dhiibo rabo ma aha marka sidaa qof dadkiibu saa u lugoynayaa kaasi xaaraamun waa xaaraam watadaaburuna waxaa weeye an yucrida can alinsaani wayahjurahu uu ka haajiro oo wayajcalahu kashayi aladii waraa'a adahri wadduburi xaggaaga dambe iyo dhabarka waa inaad yeesho وعن أنس بن مالك وحال قوله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إنه لا يؤمن مر ما أحدكم مد إذن إذن كمل مر ما يه حتى يحب إلى أكجعل لأخيه ولالكي ما يحب لنفسه وحو نفتي سأجعل يهي وعنه عن أبي هريرة وحال قوله رضي الله عنه وعن أنس وعن أنس waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi unsur u gargaar akhaaka walaalkaa daaliman ow madluuman haddii uu gardaray hadduu unsur u gargaar akhaaka adiga walaalkaa daaliman hadduu yahay mid dulmi falay ow madluuman mid isaga la dulminayo marka waxaa weeye waa- wa- waxyaabaha la yidhahdo aslamatulmacrifa weeye oo wixii iyagu ay yaqiineen kelimadii ay ku hadli jireen gaalada nafteediba inta loo soo qaataa loo islaameeyeyoo macnahay iyagu u wadeen macno aan ahayn oo qurux badan ayaa loo dul saaray maxaa li iyagaa saa dhihi jiray akhaaka unsur akhaaka daaliman ow madluuman haddii walaalka uu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahayba labada jeerba isku- isgarab taag bay odhan jireen marka nabigii naftii hadalkoodiibuu adeegsaday laakiin macna macaan huwan unsur u gargaar akhaaka daaliman ow madluuman way yaabeen marka faqaala waxaa yidha faqaala rajulun wuxuu yidhi yaa rasuula allahi ilaahay rasuulkiisiiow ansurhu waan u gargaarayaa idaa kaana madluuman haddii laga gardaran yahay ara'ayta ii sheeg in kaana hadduu yahay daaliman kayfa ansuruhu ruux daalima see loogu gargaari isagibaaba daalim ah oo dadka gardaraysanaya ku xadgudbaya ee see loogu gargaari waa ka marka macnaha macaanee hor leh nabigu uu saaray qaala wuxuu yidhi taxjuzuhu waad ka qaban ow tamnacuhu waad ka reebi min adulmi dulmigaad yaad gacanta ka qaban fa ina daalika kaas oo inaad dulmiga ka celisa ah yaa nasruhu gargaarkiisa ah maxaa naftiisa yaad cadaabka iyo cadhada ilaahay ka badbaadinaysaa rawaahu albukhaariyu baa wariyey wacan abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay qaala inuu yidhi xaqu lmuslimi cala lmuslimi uu ku leeyahay khamsun waa shan yacni lixna waan arki doonaaye waxaa kolba riwaayadu qaar bay sheegtaye xaqu lmuslimi cala almuslimi wuu ku leeyahay waxaa weeyaan khamsun shan raddu salaami qof kastoo muslima hadduu ku salaamo waa inaad salaamta ka radido oo assalaamu calaykum markuu ku yidhaahdo iyo hadduu ka badiyaba wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu inaad tidhaahdo taasi waa kow wa ciyaadatulmariidi qofka jirana booqashadiisa muslimiinta way isku leedahay qofka jiran in lasoo booqdo waa xuquuqda aad iyo aad looga gaabiyey oo weliba dadka muxuu ahay isbitaallada iyo jiifo muxuu ahay lasoo booqdo oo la garab istaago waitibaacu aljanaa'is iyo janaasada markay dhimato in la raaco wa ijaabatu dacwati hadduu qofka munaasabo qabo oo dacwo kuugu sheego hadday aroos tahayna waaba waajib kuwa kaleetana waa sunno iyo wa tashmiiti alcaatis midka oo hindhisay haddii muxuu ahaaye hadduu ilaahay mahadiyo oo alxamdulilah yidhaahdo yarxamuka allaahu inaad tidhaahdo iyadana waa xaq uu kugu leeyahay muttafaqun caleyhi xadiidkaa korkiisa waa la isku waafaqay muslim iyo bukhaari wa fii riwaayatin limuslim muslim mid uu leeyahay waxay ahayd xaqu lmuslimi cala almuslimi uu ku leeyahay sittun lix weeye idaa laqiyahu idaa laqiitahu fasallim calayhi salaam wa idaa dacaaka hadduu kuu yeedho fa ajibhu ajiib oo aqbal wa ida stansaxaka haddii uu yidhaahdo ila taliyo iwaanina tanaa ziyaada marta fansax lahu waani wa idaa catasa hadduu uu hindhiso oo faxamid allaaha allana uu mahadiyo oo alxamdulilah uu yidhaahdo fashammithu farax geliyo yarxamuka allaahu dheh wa idaa marida hadduu jiradana facudhu booqo wa idaa maata haddii uu dhintana fattabichu raac wa can abi camaarata waxaa laga wariyay albaraa ibni caazib radia allaahu canhuma qaala inuu yidhi amaranaa wuxuuna faray rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam bisabcin toddobuuna faray wa nahaanaa can sabcin toddobana wuu naga reebay amaranaa wuxuuna faray biciyaadati almariid qofka jiran inaan muxuaha soo booqanno wuuna faray waitibaaci aljanaasatina wuuna faray wa tashmiit alcaadis kan hindhisay inaan farax gelina wuuna faray wa ibraari almuqsimi kan dhaartay inaan u samafaloon baarinimo wallaahi inaad sidaa ii yeeli buu kuri waxaa waa inuusan xaaraam ahayn wallaahi inaad ii iman wallaahi inaad isoo booqan wallaahi inaad waxaa ii aqbali waa inaad si uusan u dembaabin aad waxaa ibraarulqasam baa la yidhaahdaaye wa ibraarulmuqsimi kaa kuu dhaartayna waa inaad baarinimo u fashaa si uusan u dembaabin wa nasrulmadluumi kan laga gardaran yahay lagu xadgudbayna waa inaad u gargaartaa wa ijaabata daaci kan kuu yeedhana waa inaad aqbashaa wa ifshaa'i asalaami salaamtana waa inaad fidhisaa wa nahaanaa wuxuu naga reebay nabigu can khawaatiim ow takhatumi bidahabi inaan muxuu ahaaye aan faraati ka dhiganno ama faraatiyaasha dahabka wuu naga reebay wa can shurbin bilfidati weelka oo fidada inaan ku cabnana wuu naga reebay wa can mayaathiiri alxumuri waxaa weeye dharka bahalka muxuu ahay gogasha oo gudguduudanna waa naganaga reebay wa can ilqasiyi xariirtana waa nalaga reebay wa can lubsi alxariiri xariirta inaan muxuu ahaye aan huwanno waalistabraqi waa xariir un iyo wadiibaaji xariirta noocyaheedii weeye waxaa weeye mid jilicsan iyo mid adag iyo mid sidaa ah muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin wa inshaadi daallati iyo neefka baadida ah oo la yaboohiyo oo la waryay baadi ka maqan tahayey la yidhaahdo fi sabci alawali bay ka mid tahay waata marka almayaathiiru waxaa la yidhaahdaa biyaa-in muthannaatin ya oo laba dhibic leh qabla alalifi wa thaa'un muthallatha bacdahaa wahiya jamcu may haratin wahiya shay-un waa shay yutakhadu la samaysto min xariirin xariir baa laga dhigayaa wa yuxshaa waxaa lagu cubi qutnan qutni ow hayrahu wa yujcalu waxaa la yeelayaa fi saraji kooraha haadaa wabillaahi towfiiq halkaasuu inoo joogayaa cashir